Degmada Xarfo ee gobolka Mudug ayaa laga dhagax dhigay dhismo casri ah oo lagu magacaabo Mudan Soor kaasoo ka kooban qaybo kala duwan oo kala ah guriga martida, kaalin shidaal, isbeer baarti, subarmarket, meel lagu dalxiiso iyo goobo carruurta lagu ciyaarsiiyo. Dhismaha ayaa waxaa hirgelinaya haween qurba joog ah oo ka soo jeeda degmada Xarfo ee gobolka Mudug. Qaar ka mid ah haweenkaasi qurba joogta ah oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dhismaha casriga ah iyagoona codsaday in lagu garab siiyo sidii loo dhammaystiri lahaa.
haddaan wax yar ka tilmaamo kulankan gurigan mudansoor waxaa ku fekeray gabdhaha qurbajoogta jaaliyadda reer xarfo waxayna ugu fekereen baahi ka jirta xarfo oo loo baahan yahay guri martida lagu casumo degmadu ay yeelato gurigan waa mee qayb waa qayb deegaan oo martida loogu talagalay iyo shirarka waana arin aan isleeyahay wax badan bay ka qabanaysaa degmada bilicdeeda inaad arintan ka qayb qaadataan sidaa haddaba nogala qayb qaadateen nala dhammaystirtaan nala shaqaysaan
qofkii maaragta xooggiisa wax ku darsan kara kii xoolihiisa wax ka soo qaadi kara kii dhagax keeni kari kii dhoobo keeni kari kii maaragta shimito keeni kara insha allah dhanka kale xubnaha ka qayb galay dhagax dhigga dhismaha ayaa bogaadiyey iyagoo ku baaqay inay qurbajoogta dhulkooda maalgashtaan waxaan hawshaan hadda la qabanaya shaqa abuur bay samaynaysaa horumar bay keenaysaa waxay keenaysaa bilic bay keenaysaa marka waxaan idinka rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan waana meel aad u ballaaran oo soddon iyo dhowr magaalo oo yaryar oo taabeedaaba isugu yimaada oo mid walba la degan yahay oo mid walba xoolo iyo dad intaba ku nool yihiin iskuulle mid walba ay leeyihiin intaasay madax u tahay gobolka mudugna irid bay u tahay oo waa meesha laga soo galo waxaa la rabaa marka dadka reer xarfo iyo dadka reer puntland oo dhan ama reer mudug oo dhan meeshaan istraatiijigaa si fiican in cid walbaaheba wixii ku habboon oo tabarteeda ay ka qaadato wanaaggaa hadda loo soo siyaadiyeyna inteenna hadda loo keenay oo dhan iyo inta inoo keentay way u wada taallaa sadaqada jaariyada waxaa ka mid ah masaajid la dhiso guri martiyadoo la dhiso oo maarata yani dadka muslimiintaha loogu kaalmaynayo inay seexdaan ayadoo cidna aan wax ka qaadaynin waa sadaqada jaariyadahoo masaajidka la barbardhigayay ka mid tahay qof kasta oo muslima waxaa la rabaa inuu u arko darajadan oo hadda maanta aynu u taagannahay dhagaxdhiggeeda inay darajo qaaliha ilaa agti ka tahay waanu qof walba u arkaa hindisahan iyo dhismahan cusub oo degmada ah aad baan u soo dhoweeyeynaa intaa kadib guri marti aniga hargeysa igu dambaysaba oo la dhisayo dadku wax addonahooday dhistaana iyo laakiin guri marti oo guri martiyeedoo leeya martidaa leh waxaa igu dambaysa hargeysa ingiriiski baa ka tegey laakiin eriga kale kuma arag aad iyo aad baan u soo dhoweeyeynaa gabdhaha hindisaha ay keeneen